madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudla waa iyo daafure mashaariic horumarined oo laga hirgeliyey degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe isagoo dhagax dhigay kuwo kale oo cusuba mashaariicda xariga ka jaray madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudla waayo waxaa ka mid ah suuqa kalluunka oo leh qaboojiyaal casriga kaasoo wax badan u tari doona ganacsatada kalluunka ee degmada cadalle iyo dhismaha xarunta wasaaradda kalluumaysiga ee qaraadka badda hirshabeelle oo laga dhisay degmada cadalle madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa sidoo kale dhagax dhigay xarunta degmada cadalle oo muhiim u adeega maamulka u haya bulshada cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe madaxweynaha hirshabeelle ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay horumarinta deegaanada hirshabeelle maanta waa maalin weyn guud ahaan ummadda hirshabeellena aada ugu weyn mashaariic intaan la eg oo dhaxalgala mid la xirig jaraayo iyo mid la dhagax dhigaayo u qaybsan inay maanta noo suuro gasho allah ayaan ugu mahad celinaynaa guud ahaanna ummadda hirshabeelle gaar ahaan heer degmada cadale waxaan leeahay hambalyo hambalyo ilaahay aa mahaddaas iskale heer cadalo waa nasiibsateen mashaariicda la sheegay ood arkayseen midda jidka ku soo jirtaa ka badan kaliya waxaa laydinka rabo waa dowladnimada siduu haddaba wasiir kalluumaysiga oo idinkaga abaal sheegtay la shaqayntii maamulka degmada iyo bulshada oo ka abaal sheegtay intaasaa laydinka rabaa cid kastae wax ku soo kordhinaysa deegaankana inaad soo dhowaysiinaa laydinka rabaa runtii waa u mahad celinayaa wasaaradda kalluumaysiga mashaariicda wax ku oolka ee ay ka fulisay degmadan iyo degmooyin kale oo xeebta la teedsan waa uga mahad celinayaa waxaan indhayga ku soo arkay suuq casriya runtii wax badanna ku soo kordhi doono degmadan ganacsigeeda iyo horumarkeeda wax weyn ku soo kordhi doono aniga waxaan goobjoogu soo ahaay hadda ka hor anigoo xeebtaan maraayo kalluun badan ee dhinaca badda daadsan aan arkay maxay tahaan dhahay waxaa laygu yidhi doomana habeenkii doonay hadday yimideen hal laaroobalaa ah waxau lahay qaboojiye laaroobalkiina waa ka tegiyey hadda kaydimo kalaana waa iska daadiyeenaan layidhi meelay ku kaydiyaan ma lahayn nasiib wanaag maanta waxay leedahay kayd weyn ayay leedahay degmada cadaleh oo qaboojiyihi leh ilaahay ayaa mahaddaas iska leh cid kastee gacan ka geysatana waan ku ammaanaynaa bulshaweynta hirshabeelle tiirarka ay ku tiirsan tahay tiir ka mida waayo noloshoodu waxaad ogtihiin waxay ku tiirsan tahay beeraha waxaa lagu tiirsan yahay xoolaha waxaa lagu tiirsan yahay kalluumaysiga qaybihii qayb ka mida waayay iyo ganacsiga waxaa markaa waa tiir ka mida tiirarkii dadku noloshooda ay ku maaraynayeen ay ku tiirsanaayeen oo kalluumaysiga ahay in horumarkan ou gaaro runtii wax lagu farxo waayay maantana waxaad arkayseen waxaa la dhagax dhigay xafiismankii degmada mashaariic kaloo badanna waad maqlayseen hortiinaa laga akhriyey insha allah ceylkiiaad hadday tahay oo ceelbiyoodkii ay tahay haddii ay tahay garoonkii kubadda cagta iyo guud ahaan adeegii bulshada dhammaan insha allah haddii lay raalli ka noqdo degmada waa laga hirgelinayaa kaliya degmada cadal ma ahan ee degmo kastoo hirshabeellaana sidaanay mashaariicdu uga socotaa ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa hortiinna waxa fadhiya waa golihii wasiirada dowladda hirshabeelle dhammaantood wasiir kasta wuxuu u socdana waxay tahay inuu ka guto waajibkiisii guud ahaan loo magacaabay hadday caafimaad tahay hadday haween tahay hadday waxbarasho tahay hadday tahay howlihii guud tahay guud ahaan wasaaradihii hadday tahay maaliyaddii dhammaan wasaaradihii waa wada socdaan hadday tahay qorshayntii wasaarad kastana hawsha ay laheeday oo waajibkeedaad inay qabato ayaa ka go'an insha allah haddii lay raalli ka noqdo guud ahaan hirshabeelloo hormartay guud ahaan dalkoo nabada gaar ahaan hirshabeelle guud ahaan la isugu safraayo si nabadgelyaa mashaariic badan ay ka fusha ayaa noo ballana runtii waa ammaanayaa reer cadale dowlad jacaylka iyo qalbiga wanaagsan iyo sidaad ugu heellan tihiin horumarka waa idinku ammaanaa ballantaynu waa deegaankoo nabada ballantaynu waa degmadoo horumartay ballantaynu waa dadkoo garbaa isqabsado maamulka hirshabeelle oo kaashanaya hay-adaha ka shaqeeya mashaariicda horumarinta ayaa inta badan ku guulaystay in degmooyinka hirshabeelle laga hirgeliya mashaariic horumarineed oo muhiim u ah bulshada